walaalayo waxaad kusoo dhawaataan qaybtii labaad ee waraysiga aynu la yeelanay suldaan warsame suldaan sida aad idinkuba ansixiseen dastuurka koonfur galbeed waxaa ku qoran in baarlamaanka uu ahaada sagaashan iyo shan xubnood waxaadna ka dhigteen boqol iyo afartan iyo sagaal xubnood ma noo sheegi kartaa sababta idinku kaliftay inaad aad numberkaasi aad ka dhigtaan horta run waayo dastuurka waxaa ku qoran sagaashan iyo shan sifada loogu qorayna aan kuu sharxo iyo qaabka loo design gareeyey waxaa loo dejiyey sideed iyo toban degmo oo ka kooban koonfur galbeed degmo kasta shan waa sagaashan shanta soo hartay hal baraabe maadaama caasimadda cusub hadda ay tahay koonfur galbeed iyo hal marka maadaama caasimadda gobolka ay tahay labana gobolka baay halna gobolka bakool shantaasna saasaa loo markii la fifiiriyey aan odayaashii fiirinay waxaa soo baxday waxay ka kooban yihiin koonfur galbeed qabaa'ilada hadda wax qaybsanaya markaas afartan iyo kow oday ayay ahayn dhaqanoo meesha fadhiyey waxaa soo baxday in qabaa'ilada qaarkood aysan hal kursi ama laba kursi ama mid lamid aysan helin tii ayaa waxay keentay in la yidhaahdo war yaana habkaan loo qaybsanin degma lagu salaynin maadaama dib ushiisiin hadda bahashan ay tahay haddana ergow wax soo dooratay iyo odayaal dhaqan bal hadda wejigan aan ku salayno hab kale gobol ama degmo ayaan samayno gobolla aan gobol aan u samayno baayo bakoolna waan israacinay shabeel oo soo israacinay waa la kala reebay tirada sagaashantii baa qayb la kala qaaday sagaashantii marka la sameeyey wixii la kala sameeyey ayaa waxaa dhacday marka in bahash maadaama dib heshiisiin ay tahay maadaama dib heshiisiin ay tahay inay soo baxday qabaa'ilo badan oo loo baahanya in lagu qanaciyo waxaa markaas timid in la yidhaahdo waxaa soo baxday system ah in la yidhaahdo waa in la helaa xubin sharafeed xukuumaddii waa isla hadalna odayaashii waxaa laysla gartay markaas in toban xubnood oo xubin sharafeed ah in lagu daro si qabaa'ilada bushisiin loogu qancin qabaa'ilada qaarkood haddana iyadoo tii lagu jira ayaa haddana waxaa yimid pressure ah in la helo dumar kootadii dumarka ayaa meesha ka maqnayd in kootadii dumarka la helo qabaa'ilada markaas joogay afartii kowa oday dhaqameed ahaa markii la weydiiyey oday kastoo saddex le hal dumar inuu keeno inay yidhaahdeen annaga ma hayno gabar ma hayno ay ku adkaatay inay gabar keenaan ayaa waxaa la yidhi marka in la helo gabdhihii maadaama qabaa'il yar keeneen gabdho markaas in la yidhaahdo xubin sharafeedka ha la kordhiyo si kootadii haweenka loo helo taas ayay ku timid bahashi in la sameeyo laakiinse waxyaalaha odayaasha koonfur galbeed ay kala hadleen madaxweyneyaalka musharaxiinta ahaa uu ka mid yahay madaxweyne hadda joogo ayaa waxaa ka mid ah in wax alla wixii dhaca uu waafajiyo dastuurka oo ay ka mid tahay baarlamaanka inuu waafajiyo dastuurka sagaashan iyo shan laga dhigo dhanka kale boqol afarti sagaal miisaanad looma hayo bajet looma hayo wax ayagaa waxaa qaadanaya lacagtii maaragtay ummadda la siin lahaa qaarkood ayaga ku baxaysaa si loo yareeyo marka miisaaniyadii loo yareeyo dhaqaalihii loo yareeyo danihii gobolkaana ku jirto waana gobolka ugu xildhibaanada badan markaasi marka laga reebo galmudug ehelsan waa jamaaci laysku daray galmudug laakiin originally waa gobolka ugu badnaa xildhibaanada marka waxaan rajeynaya hadduu ilaa yidhaahdo inuu dastuurka waafajin jo waafajin doono odayaasha dhaqankan aad iyo aad bay ugu shaqeynayaan in dastuurka la waafajiyo haddii ilaa sagaashan laga marka waxaad leedahay maamulkan cusub ee hadda yimid waxaa mataqaana ka go-an maxal odayaashooda in tirada lagu soo celiyo sagaashan iyo shan isla markaana la waafajiyo dastuurka waxa ku qoran annaga maamulka go-aankiisa ahaa leh laakiinse annaga talan ku siinay markii kambeenka lagu jiray iyo markii laga soo baxayba waxaan ka codsanay inuu dastuurka waafajiyo uu ka dhigo boqol afar sagaal meeshuu yahay dastuurka sagaashan u qabo inuu dastuurka waafajiyo laakiinse maamulka iyo xukuumadda hadda jirta go-aankeeda ayadaa leh laakiinse odayaal dhaqan ahaan ka odayaal dhaqan ahaan koonfur galbeed odayaasheeda talaan ku siinay talada ugu fiican dhaqaale ahaan marka loo dhaho dhaqaalaha u seediraysan haddii la yidhaahdo maamul ahaan hataa boqol afar sagaal xildhibaan way adag tahay naftirkooda sida gobol maamul goboleed le u yahay si u fakshan gareeyaan waa adag tahay marka sagaashan shan xildhibaan oo active ah qof kastana aadi kara golihii deegaankiisa laga soo doorto aadi kara ayaa loo baahan yahay waxaan rajeynaynaa inay taladaas ay qaadan doonaan haduu leeraa suldan waxaa kaloo oo baryahan ina soo gaaraya in xildhibaanada koonfur galbeed ay doonayaan in wakti ay ku darsadaan muddo laba sanadood ah ama saddex sanadood ah arrintaasi suurtagal ma tahay waktigan xaadirka la joogo idinkana raalli ma ka tihin maadaama tihin odayaasha dhaqanka wallahi horta tii ilaahay waa gooni tii ilaahay waa gooni laakiin waxaan ka hadlaynaa annaga qabiil kasta horta waa gaar laakiin aniga oo kale markaan ka hadlo beeshayda xildhibaanadii hadda joogo waan jeclaan lahaa inay sii joogaan horta taas su-aal kama taagna laakiin waxaa ka horeeya wax kasta sharci ahaashaha sharci ahaashaha xukuumadda micnaheeda waxa waaye xukuumadda hadda jirto legitimacyga marka la fiirsho iyo xukuumaddii hore xukuumaddan la jigmaysay leedahay oo wanaagsan sababtoo tii hore waxaa doortay ergo iyo odayaal dhaqana laakiin xukuumaddan waxaa doortay xildhibaanaad soo maadaama xildhibaanadii ay doorteen waxay leeyihin xildhibaanada mandate mandatekooda wuxuu ku eg yahay waktigii la doortay waktigiisu afar sana oo novemberta hadduu ila ihahdo so mandatekaas waxay ka dambeeyaan hadday ayagu u fadhiistaan oo extensiona samaysan ay dhahaan waxaa su-aalka imaanayso legitimacyga iyo jiritaanka xukuumadda naftarkeeda so xukuumadda ayaanan dambe ugu jirin in extension waxaa la yidhahda ogolaato waa qodob xagga iska dhig annaga ka odayaal dhaqan ahaan annaga waxaa muhiimadeenin oo ah jiritaanka koonfur galbeed iyo inaysan damage soo gaarin micnaheeda waxaa waa haddii extension la sameeyo aan ognahay damage inuu soo gaarayo raalli kalmanihin extension in la sameeyo waan ognahay xildhibaanada qaarkood oo maaragtay odayaashooda ayaga maalintii la qoray isugu dambeysay kaasoo kalea laga yaabaa inuu extension raadinayo uu og yahay beri ka maalin uusan odayga meelu ka soo mara uusan jirin ama wanaag buu yaala ama tolkii ha ka dhex shaqeeyo qas ha ka dhex shaqeeyo ama odayga ha iska hor yimaadaan ama sifooyin badan ha dhacdo taas ayaa keenaysa inay xildhibaanadaas wareegaan extension raadiyaan suldan sida aynula soconno deegaanada koonfur galbeed waa deegaanada ugu qanisan dalka soomaaliya haddana had iyo jeer waxaan aragnaa dad kasoo jeeda deegaanadaasi oo ku xaraysan xerooyinka magaalada muqdisho garowe gaalkacyo ilaa iyo baydhabo ilaa iyo xamar meel kasta aad fiiriso xero qaxood ayaa ku taal oo ay ku xaraysan yihiin dad ka yimid koonfur galbeed arrintaasi markaad aragtaan oday dhaqameed ahaan qalbigiina maxaa soo gala maxayna yihi sababta dadkaas wax lagu qaban waaye oo deegaanada kimaada loogu celin waayey meelaha hadda oo mataqaana al-shabaab laga saaray xataa maxaa inta loo geeyo ay mataqaana doodijin lagu sameyn dadka wiilkina horta waa su-aal wanaagsan waana runtaada wax jira laakiinse waxaa la yaab leh aniga soomaaliya waxaan ka sameeyey haddaa markhaadka ahayd program oo repartation program ahaan sameynay gudijintaas markaan sameeyey waxaan u sameynay saddex kun oo qoys ah guud ahaan sideed iyo toban kun qof waaye qoyskii lix qof ugu yaraan ka kooban wuxuuna noqday one of the best kan ugu wanaagsan oo horn africa laga fuliyo ayuu noqday oo riboorida laga qoran ognahay dadkana waxaa la siiyey life start waxaa la siinayay telefono lacag baa la siiyey iyo alaabo oo ay beeraha ku fashaan wuxuuna ahaa waxa la yidhahda pilot projecta loo sameeyey successful uu noqday laakiinse waxyaalaha ugu yaabka badnaa oo ahay noqotay oo aan la yaabanahay marka hooshas wadnay waxaan sameeyey hay-adda marka ii wacday oo ja ay igu dhaheen waxaan rabnaa programka inaan sameyno ayaa waxaa idhaa waxaana tujuwaan u ahay dadka koonfur galbeed waxaa haysa noo sheeg waxay dhaheen pilot project ayaan rabnaa shabeellahaas inaan ku baroobeeno shabeellahaas odayaasha waxaan wacay odayaashii deegaanka oo siduu maado buube shaako ay kamid ahayeen tiradii ayagaa loo dhiibay ayagaa qaybsaday aniga uma qaybin ayagaa qaybsaday ayagaa dadkii xerooyinka laga keenay systemkia lagu fuliyey islamarkaasa waxaa dhacday in hay-adihii u n-ka loo tago oo ay u tagaan dad bilig iyo marifle oo dacwo ah way leeyihiin dadkan howsha ee wadan odayaasha waa qalad hay-adiga noo waco yaabay markaan sii raacnay dadkii bilig iyo marifle waa dad dalaaley u ah iyo oolayaal ka shaqaysa xerooyinka qaxootiga adiga waxaan kaloo kuusii raacinayaa dadka aad dhahoosa xerooyinka ku xaraysan yihiin waxaa loo isticmaalaa community waa dad laga ganacsado waay waxaa looga ganacsadaa gaari waxaa la keenaa raashin ku raran yahay oo laga soo qaaday hay-ad waa alla dhulkaa loo fidinaya hay-addaa la keenaya video laga duubaa way ku kor fadhiisanayaan markay hay-adda ka tagto ayaa in laga qaado meeshii shan loora bur la siin lahaa qofka hal loor buraa la siina asoo shan qof ee afarta kale qaadana dakaaraha la geenaya suldan waxay noo sheegtay in dadka xerooyinka ku jira ayihiin dad laga ganacsado marka dadkan aad sheegaysa oo laga ganacsado dadka horboodaya oo mas-uulka ka ah oo hawshan fududaynaya waa dadkeyma dad digli mirifle mise waa soomaalida kale ka samaynayana waxaa dalaalay ka ah digli mirifle waxaa u qaadimaya digli mirifle waxaa ka shaqeynaya digli mirifle dadka xataa dadka xerooyinka ka wacaya oo degmooyinka iyo tuulooyinka ka wacaya oo keenaya waa digli mirifle arrintan aad ka hadlaysa waa arrin aad xanuun badan ma wax lagaga sheekeeya mise waxa indhaha ku arag ma aha wax laga sheekeeyey laba kun saddex iyo tobankii afar iyo tobankii laba iyo tobankii research aan ka sameynay ayaan cadeymahaas ku aragnay dhan kastana u sameynay suldan kolley arrimaha aad ka hadlaysa waa masiibo bulsho aad u badan oo reer koonfur galbeed haysato marka dadkan yaa laga sugaya inay xoreeyaan oo ay ka saaraan xerooyinka ay ku jiraan dibna uga celiyaan mataqaana meelihii ay ka yimaadeen dadkii dadkaas xoreyn lahaa deegaanka ku celin lahaa diin lahaa waa dadka xildhibaanada maanta lix iyo lixdan iyo kowga ah waa dadka meesha maamulka systemka federaalka ku jira waa dadka odayaasha dhaqanka ani aan ka mid ahay haddaad fiirisidna dad hadda u soo jeeda dadkan inay xoreeyaan maaha xildhibaan kasta meeshaa la geeyey maalintii la geeyey iloobay dadku u matalo maalintuu bix rabo dadka xasuustaa calooshooda u shaqaysnaa cid ay matalaan ama cid ay wakiilka yihiin boqolkiiba sideetan labaatanka meesha joogtana waa labaatan gacan ku gabasho ku jooga weli dowladdan federaalka cusub ma kala fadhiisateen n g o yada ma kala hadasheen qolooyinka lacagta siinay naftirkooda in mataqaana dadkana xoog lagu haysto
horta waxaan kuu sheegayaa waddanka wax isbedelaa socda xukuumadda hadda jirto madaxweyne hadda koonfur galbeed waxaas waan kala hadal uu yahay xukuumadda hadda jirtana warbixin waa laga siiyey madaxweynaha federaalka warbixin buuxda wuu ka qabaa waan ka siinay hay-adaha waan la fadhiisanay safaarad aanan warbixintaas geynin ma jirto aad aanan geynin male waxaana sidaan annaga meeshaas u tagnay oo howlaha research laba kun labaiy tobankii saddex tobanka aan sameynay ilaa iyo todobaatan iyo laba injusa international inju local inju black list la geliyay qaar kalena way ku socotaa laakiinse waxa wax kasta ka weyn dadka hogaanka digland oo siyaasiyiintu ah dadka matala kaasatan xildhibaanada ah ayaa meeshaas gabay sababtoo ah acceska ay leeyihiin dadka qaarkood ma laha meelahay ka hadli karaan dadka qaarkood kama hadli karaan laakiin xildhibaanka hadduuba asi n u leeya asiga n u wato muxuu dad kale u sheegaa taas horta ishuga meesha taagan laakiinse wiilkeenow dadka xerooyinka ku jiro waa dad maalinta qiyaamo laysweydiin doono annaga waa dadaalay inta tabarteena nafteenan riska u gelinay wax badanaan samaynay wax badanaan u qabanay suldaan waxgaradka reer digil inta badan waxa ay sheegaan in sadbursi badan ay sameeyaan siyaasiyiinta ugu mugoweyn beelaha mirifle ayadoo sido siday doonaan u qaybiya kuraasta golaha wasiirada wasiir ku-xigeenada iyo weliba safiiro iyo qunsul wax walba soo baxa marka arrimahaasi maadaama adiga aad kamid tahay odayaasha digil ma idin muuqdaan waxa u muuqda mataqana waxgaradka digil wallaahi way noo muuqdaan si fiican bayna nooga muuqdaan waana ka hadalnay wax hadda keliya ma ahe waxaan ka hadlaynay waaye toddoba sano lasoo dhaaf toddobadaas sano ilaa iyo tobankaa sano waxaan isla ognahay muddo dhowr iyo toban sano ka hor xataa inaan adiga iyo dad badan aan ka wada hadlayna arrimahan waxaa horta dulmigu ka bilowday shirkii carta ayuu dulmiga kasoo bilowday dulmiga meesha kasoo bilowda ayaa ilaa hadda taagan laakiin ishiga u weyn baa waxay tahay odayaasha dhaqanka oo digli mirifle kaastan reer mirifle reer allaasi waa odayaal aaminsan xuquuqda siday tahay in loo kala qaybsado mar kastana ku ixtiraamo digil xuquuqdiisa inaan lagu xadgudbanin shacab weynaha waxay ku leeyihiin mudnaanta koowaad reer mirifle waxay siiyaan digil bay siiyaan laakiin dad shakhsiyaad kooban oo siyaasiyiin oo horboodaya siyaasadda digli mirifle magaca digli mirifle ku horboodaya ayaa dadkii dulminaya haddana waxaa la yaab leh la yaab leh waxaa dhacday markii carta laga yimid waxaa jirta wasiirka eega waxaa weligood qaadan jira dowladda federaalka digil baa qaadan jiray iyo ra-isul wasaare ku-xigeen waa la yimid madaxweynihii hore shariif xasan sheekh aadan ayaa wuxuu qiirkii maaliyadda isku qaatay iyo maaragtay iyo xukuumadda eegaasaa qaatay gudoomiyii baarlamaan sheegaalnimadu ahaa waa lasoo maray shariif xasanaa gudoomiyii baarlamaan noqday bahash meeshun baa laga markay dhacday guddoomiye baarlamaan oo haddana jawaari noqday ayaa wuu yimid wasiirka eega reer mariflu siiyey annaga digil annagoo waa u tagnay waan la fadhiisanay waxaan dhi waana kuu baahannahay jawaari wuxuu awoodi waayey in reer digil uu hor fadhiiso qanciyo odayaashaba dhaqanku uu awoodi waayey markaan aragnay inuu u bareeray uuna ka gabanayo reer digil uusan diyaar u ahayn inuu qanciyo waan ka gaabsanay ammaana waan siinay qofkii digil oo dana shaksiyaad gaar ugu tagay waa gaar ay ahayd laakiin guud ahaan markaan aragnay waxaan go-aan ku gaarnay in wakti uu leeyahay jawaari bini aadan waayo wakti buu leeyahy maamulku yimid maamulkana wakti uu leeyahy ka baxaya hadduu nolol ilaahay ku gaarsiiyo wuu ka baxayaa miri ilan forever ma fadhinayo haddii tii alla imaatan waan arkayn laakiin maadaama ninkan uu soo bareeray kursiga digil inuu qaato awood qaybsigii uu nagu dulmiyey asi ilaahiisa meeshuu marina waan aragnay waana u jeednaa waxaa kuu soo haray xukuumaddii farmaajo markuu ra-isul wasaaraha ahaa maxamed mursal wuxuu sameeyey inuu u tegey oo farmaajo ku yiri markhaati bay leedahay reer digil ku yiri mudane ra-isul wasaare digil ayaa waxaa leh wasiirka ee hadduu ra-isul ku-xigeen ku jirana oo reer digil lasiiyo digil marfursiin ayaga xaqule dadkan waa la dulmiya xuquuqdooda hala sii dad markhaati bay leedahay oo xildhibaano markaas ahaa waxaase la yaab leh aan ogolaan weyni ani saaxiib baan nahay maxamed mursal nin ixtiraam leh karaamo leh waxaan aaminsanaa dadka inuu yahay cadaaladda hoggaanka cadaaladda samaynaya aan aaminsanaa wuu yimid guddoomiye baarlamaan buu noqday saddex wasiir saddex wasiir ku-xigeen saddex wasiiru dawle wasiirka eega reer mariflo isugu daray xataa garashada fiiri xataa qofka walaalkaaga hadaad dulminaysid ilaa xad laguma dulmiyo waxyaale waxaa jiro xataa damiirka diidayo awood qaybsiga digli marifla lagu soo qaado lama dhihin marifla keliya lama dhihin waxay ahayd wuxuu sameeyey laba wasiir iyo laba wasiir ku-xigeen usoo reebay digli kasoo baxa laba safiira lasoo qaada digli marifla dooday awood qaybsigay ka hadleen laba safiir baa lasoo siiyey labadii safiir reer mariflu siiyey kasoo bax haddana waxaa la yaab leh aan la yaabanahay oo in laisweydiye u baahan waxaan ognahay hadda tusaale ahaan aniga saaxiibna waa laahay dadaa ixtiraama waayo wasiiradeyda fawziya iyo dadkarkood laba qof eelaa labada wasiir waa gol wasiir iskula jiraan war minaha heer intee la eg ayaa la dulmin karaa reer digil hal arin annaga odayaasha dhaqanka hoos baan ka xariirnay digil iyo mirifle gorgortan maana jirin waxaan niri wadajirka digil iyo mirifle muqadas waay taas gorgortan ma laha waa lama taabtaan dad shakhsiyaadoo dana khaas wata ama kis yar afar sana laba sana awood awood helay ku tarkifalaya awoodda uma dulminayna jiritaanka digil iyo mirifle taas marka waxaa la rabaa garaadkooda inuu shaqeeyo waxaan rajaynayaa inuu akliga saliimka shaqeeyo digil dabaal ma aha digil aqoon baa ilaahay siiyey dhaqaalaa ilaahay siiyey dhul baa ilaahay siiyey laakiinse ixtiraam iyo respect iyo karaama iyo wuxuu ahayn reer merifle jiritaankana waa muqadis laakiin waxaa la rabaa akligaas inuu shaqeeyo laakiin dad garaadkiisa hooseeya dad isdhahaya wakti yar baa awoodda haysta ku takrifal taas waa waxaan shaqayn karin sultan waxaa noo sheegtay in arrintan ay waxgaradka reer digil ay arkeen idinka odayaashiin inaad mar hore aragteen dhibaatooyin kala gedisan oo mataqaanaa jawaari iyo mursal ilaa sharif xasan ilaa iyo aadamadow ayaad kasoo hadashay reerkan mataqaanaa intaas dhib sameynayey waxa ay leeyihin oday dhaqameed ay leeyihiin waxay leeyihin mataqaanaa salaadiin ay leeyihiin marka ma is leedahay qof intaas khalad soo sameeyey salaadiintooda naftooda raalli oga yihin horta odayaasha dhaqanka digil mirifle khaasatan reer mirifle waxa waaye dad horta karaamo ilaahay siiye waaye ixtiraam mudan respectana leh aniga muddo toddoba sanaan odayaasha isa joogna hadda odayaasha reer mirifle wax alla wixii miiska la keena xataa hadduu shir dhacayo ama haddii wax dhacayaan uusan reer digil meesha fadhin waxay kuleeyihiin shirkan looma dhama walaalehen walaalehen digil oo maqanna ma shireen waa inaan sugnaa waxaan hubaa in odayaashaas dhaqanka reer mirifle aysan raalli ka ahayn siyaasiyiinta waxay samaynayaan taageereynin aysan marnabana suboorti garaynin ayna ka xun yihin waxaa intaas inagu dhamaada waraysiga aan la yeelanay suldaan warsame qaybteedii labaad qaybta saddexaadna waxaan soo gudbin doonaa hadduu allaha awood ka raali noqdo maalmaha soo socda